أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن bismillaahi araxmaan araxiim habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka fiidnimo ku dhowaad labaatan askari oo itoobiyaan ah ayaa lagu dilay dagaallo culus oo ka dhacay gobolka amxaara ee waqooyiga dalka itoobiya mas-uuliyiinta wilaayaadka islaamiga bakool iyo galgaduud iyo bulshada wilaayaadkaasi ayaa laba ragco oo salaad roobdoona ku tukaday fagaarayaal ku yaala wilaayaadkaas mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ayaa howlgallo kala duwan ka kala fuliyay dalalka maali iyo burkina faso in ka badan shan iyo toban isugu jirtay saraakiil iyo askar murtadiinna ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday howlgallo kala duwan oo ka kala dhacay wilaayaadka jubbada hoose iyo banaadir kulan u dhexeeyey bahda caafimaadka wilaayada islaamiga ee galgaduud ayaa kusoo gebagaboobay degmada ceelbuur ee wilaayadaas أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن waa habeen arbaca ah taariikhda hijrigan ay ku beegan tahay toddobada bisha jamaadul awal sanadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijriga kusoo dhowaada warkaas oo faah-faahsan ku dhowaad labaatan askari oo itoobiyaan ah ayaa lagu dilay dagaallo culus oo ka dhacay gobolka amxaara ee waqooyiga dalka itoobiya sida warbixintan uu ku hayay cali aadan cabdulaahi caliyare xilli colaadaha ka jira itoobiya ay sii laba lixaadsadeen ayaa wararkii ugu dambeeyey ee kasoo baxay dhinaca gobolka amxaarada ay sheegayaan dagaallo culus oo cagta lagu mariyey ciidanka xabashida itoobiya sida ay shaacisay jabhadda faano dagaallo ka dhacay galbeedka gojaam oo ay isku heleen ciidanka dowladda itoobiya iyo maleeshiyaadka faano ayaa sababay dhimashada ugu yaraan siddeed iyo toban askari oo ka tirsanaa ciidanka federaalka itoobiya halka askar kale oo badanna lagu dhaawacay weerarkaasi bayaan ay kooxdu soo saartay ayay sidoo kale ku sheegtay in gebi ahaanba ay la wareegeen gacan ku-haynta magaalo ku taalla gobolka gojaam kadib markii magaaladaasi ay ka faramaroojiyeen ciidanka xabashida itoobiya khasaaraha nafeed ka sokow waxaa kale oo maleeshiyaadka amxaaradu ay dagaalkan ku qabsadeen saanad milatari oo isugu jirta hub iyo rasaas fara badan howlgalladan u dambeeyey ayaa kusoo aadaya xilli labadan bilood ee u dambeeyey khasaare culus dhabarka loo saariyey ciidanka xabashida itoobiya ee dagaalka kaga jira gobolka amxaarada kuwaas oo dhegta dhiigga loo daray boqolaal askari halka boqolaal kale oo nolosha lagu qabtayna ay ku jiraan gacanta jabhadda faano mahadsanid caliyare mas-uuliyiinta wilaayaadka islaamiga ee bakool iyo galgaduud iyo bulshada wilaayaadkaas ayaa laba ragco oo salaad roobdoon ah ku tukaday fagaarayaal ku yaala wilaayaadkaas aan ku horumarna wilaayada islaamiga ee bakool فيا عباد الله إن المطر إذا نزل هو فرحة للناس بعد جذبهم فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون boqolaal ka mida bulshada ku nool deegaanka boordhuxunle oo ka mida deegaanada hoostaga degmada waajid ayaa isugu soo baxay masallaha ansaaru shareeca ee deegaanka boordhuxunle halkaasoo ay ku tukadeen laba ragco oo salaad roobdoon ah kadib markii maalmihii ugu dambeeyey deegaankaas iyo deegaano kaleba laga dareemayay kuleyl xooggan waxayna bulshada allah ka baryeen inuu siiyo raxmaddiisa roobka waxaa goobta lagu tukaday laba ragco oo salaad roobdoon ah الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين salaada kadib waxaa dadka ay gacmaha u taagteen allah subxaanahu wa tacaala iyagoona weydiistay raxmaddiisa inuu siiyo isla markaana uu soo dedejiyo roobkiisa iyo raxmaddiisa اللهم أنت الله لا إله إلا أنت أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم لا تهلكنا بالسنين وارحمنا يا أرحم الراحمين اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا اللهم إنا خلق من خلقك فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا غدقا مجللا سحا طبقا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل dadkii musallaha isugu soo baxay ayaa loo sheegay inay toobad keenaan islamarkaana dembi ay galeen roobka uu ku maqan yahay waxaana qof weliba loo sheegay inuu allah u toobad keeno kana laabta dembiga iyo dunuubta uu ku jiro badeecadii oo irkaska shareerta la gooyi waayo shida tilmaamuna way kumadata macaasida sababtiye walaka kooyaa kumadata wa jawri suldaani calayhim kokiinku nacana ilaahay kii abtalaaya walam yamnacu zakata amwaalihim xoolaa zakadiyo ma mamnuucan ilaa municu lqadara min asamaa haddii zakada la reeba oo laka bakiila ilaahay roobka reebada lankasta qalbiga wanaaji ilaahay tuug ilaahay nagoy dulmigaada kajarta kuba hal isku ilaaliyey waxyaalaha sababi ini roobkan reeba moo here asbaab un la koynaya isku kabaha ikhwaani ku tobadseen ilaahay ku nagada maalmihii ugu dambeeyey degmooyin iyo deegaano ka tirsan wilaayada islaamiga ee bakool waxaa laga dareemaya kuleyl xooggan waxayna bulshada allaah ka baryeen inuu siiyo raxmaddiisa roobka kuleylka iyo abaarahana uu ka dulqaado markan iyo dhanka galgaduud waxaa warbixin middan la mida inoo haya walaalkeen marwaan maxamed bulshada muslimiinta ah ee ku dhaqan guud ahaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ah ee galgaduud iyagoo alla ka baryay inuu u soo dedejiyo roob kheyr leh oo naxariis ah maadaama ay muddooyinkaa dambe jireen kuleelo daran iyo roob la'aan saamaysay dhulal badan oo wilaayada ahaa salaadan ayaa lagu ogay dhammaan degmooyinka waaweyn sida ceelbuur ceelgaras webxo xiindheere galhareeri galcadda iyo sidoo kale magaalada coosweyne iyo deegaanada hoos yimaada degmooyinkaas magaalada ceelbuur oo ah xarunta wilaayada islaamiga ah ee galgaduud waxaa salaada lagu ogay fagaaraha weyn ee alansaar ah halkaas oo isugu yimaadeen dadweyne fara badan oo isugu jira culimo ducaad iyo qeybaha kala duwan ee bulshada waxayna halkaasi si wada jir ah ugu tukadeen labada ragcadood ee salaada
الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين salaada kadib waxaa halkaasi laga akhriyey khudbad ku bixaysay luqadda carabiga oo ku saabsanayd roobdoonta إنما تبتلى به الديار من قلة الغيث وغور الآباط وما يصيب المواشي والزروع من نقص وأضرار ليس ذلك الأمر الله من نقص في جود الباري جل شأنه وعظم فضله كلا ثم كلا ولكن سبب ذلك كله إضاعة أمر الله والتقصير في جنب الله إن المعاصي تفسد الديار العامرة وتسلب النعم الباطنة والظاهرة كيف يطمع العبد في الحصول من ربه على ما يحب وهو مقصر فيما, فيما يجب نعم لولا الذنوب وآثارها والمظالم وشؤمها لصبت السماء أمطارها ولبادرت غيثها ومدرارها وما يقع في الأرض من فساد بشتى صوره إلا بسبب ذنوب العباد يقول ربنا جل وعلا ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون ugaas ciise ugaas maxamed carab oo ah ugaaska beesha maxamuud hiraaba ayaa isna goobta ka hadlay isagoo bulshada kula dardaarmay inay allo u noqdaan islamarkaana ay sii wadaan ducada iyo toobada ugaasku wuxuu alla ka baryey inuu ka saaro xaaladda adag ee kuleelaha una soo dedejiyo roob kheyr leh oo barwaaqu ah dhammaan dhulalka muslimiinta marka hore waxaan leeyahay hal is cafiyo cafiyo masaabaxaan leeyahay marka xigta dadka maaragta mar haddii lasoo bannaan baxay oo maanta laysu yimid qof walba ee ama goobta taagan ama maaragta goobta markii lagu kala fasaxo dadka dareertaahu yoyse dembi u leexan ee istikfaarta ha wado oo iyaan goobta keliya laga dhigin dadka masaakiinta oo laga yaabo inay meesha maanta saakaba isa dabshidanne ha laga farxiyo maanta oo haddii alla idankeeda leeyahay si maaragta ilaahay subxaanahu watacaalaahay oo dembidaafna noogu siiya madarna alla noo siiyaan dadkaasna ha laga farxiyo waxaan leeyahay ilaahayow rabbiyo waa ku barinay addoonkaagii yaa nahay sacabaha noo doogan adaan dartaa u dukanay adaan dartaa u taagannahay waxaan kugu laakimayna lama arko ilaahayow rabbiyow madar keyr qabo oo macalbarakaha oo muslimiinta kala gaara ood gaalada masiiba uga dhigta ilaahu rabbiyuu nooga dhig ilaahowna siiyaan sacbahan kuu doogannay ilaahu addoonkaagiyoo sacbaha kuu doogtaanna ilaahayow rabbiyo waa kuu baahannaha berga ilaahu beri walbaan kuu baahannahay ilaah waa oomannahay ilaahayow rabbiyow noqon tiro ummadda muslimiinta madar kala gaara keen ilaahow midaan col iyo cudur lahayn keen ilaahayow rabbiyow daruurta cer kastaana midaad nooga amartana sii ilaahayow rabbiyow waxaan ku weydiisanno oo maaragtaa khayra waadna sii jirtaye rabbiyow berga waa ku weydiisanaya na sii ilaahayow rabbiyow maanta noo aqbal baryahaas ilaahu adaan qorraxda kuu taagannahay ilaahayow wax aan kugu laakimaynaahu ma jiraan ilaahu waa ku tuugna taajirow adaa qasnadaada khayrku ka buuxaahe qoofkana naga xijaab khayrka ku jirana ilaahu noo fur ilaahayow rabbiyow madar noo soo di'i ilaahu midaan col iyo cudur lahayn noo soo di'i ilaahayow mid ummadda muslimiinta oo dhan kala gaara keen ilaahuw daruurta cir ka saara midaad nooga amartana sii ilaahuw saymo mirooda oo mayaay noogu yimaada oo muslimiinta dul maaxa oon mus- oon masiibo lahayn macbuudow mar caawina sii sidaasaan ku soo goyhaa ee allahana noo aqbalaan leeyahay insha allahu biidnillahi kariim salaada roobdoonta ee maanta ka dhacday guud ahaan wilaayada galgaduud ayaa ku soo aadaysa xilli bulshada ay dareemayaan kuleelo daran iyo roobyaro jirto waxayna tani muujisay midnimada iyo iskuduubnida bulshada si allaah loogu laabto oo loo weydiisto dembidhaaf iyo raxmadda waxayna culummadu ku booriyeen bulshada inay sii wadaan ducada iyo toobada maadaama roobka iyo barwaaqada ay yihiin nimcooyin uu alla siiyo cidda uu doono mahadsanid marwan mujaahidiinta jamaacada nusratulislaam walmuslimiin ayaa howlgalle ka kala fuliyey dalalka maali iyo burkina faso sida warbixintan uu ku haya khaalid xasan ciidamada mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ee ka jihaada galbeedka qaaradda afrika ayaa saacadihii lasoo dhaafay la wareegay deegaano iyo saldhigyo ciidan oo ku yaala wadamada burkina faso iyo maali mujaahidiinta ayaa tan iyo jimcihii gacanta ku dhigay xiriyo ciidan oo ay leeyihiin maleeshiyaadka xukuumadda ardada wagaduugu kuwaas oo isaga carareen halka kuwo kalena dagaal looga saaray dhanka kale wadanka maali jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ayaa gacanta ku dhigtay habeenimadii isniinta saldhig ciidan oo ku yaala gobolka saykaaso dhanka kale ilaa saddex askari oo ka tirsan maleeshiyaadka xukuumadda ardada bomaako ayaa lagu dilay weerar mujaahidiintu ay ka fuliyeen wilaayada gaawa mu-asasada zallaaqah ayaa faafisay sawiro muujinaya qanaa'im kala duwan oo ay mujaahidiintu gacanta ku dhigeen jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ayaa ah faraca mujaahidiinta alqaacida ee dhulka maqribul islaam waxayna halgan adag kaga jirtaa wadamada dhaca saaxilka iyo saxaraha galbeedka qaaradda afrika si shareecada allah halkaas loogu oogo mahadsanid khaalid in ka badan shan iyo toban isugu jirta saraakiil iyo askar murtadiinna ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday howlgallo ka kala dhacay wilaayaadka banaadir iyo jubbada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay howlgal qaraxa ka fuliyeen agagaarka deegaanka qaamqaam waxaana qaraxa lala beegsaday kolonyo murtadiinna gubashada waa laba gaari oo qoryo ay saarnaayeen dhimashada waa shan murtad dhaawacana waa shan kale oo isla murtadiinna sidoo kale hal gaari oo ay murtadiinta lahaayeen ayaa webiga ku dhacay kaas oo webiga uu la tegay dhanka banaadir howlgal gaar ah oo ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka muqdisho ayay mujaahidiintu ku beegsadeen guri ay ku sugnaayeen maleeshiyaad iyo saraakiil murtadiinna howlgalkaasi waxaa lagu dilay afar murtad oo isugu jira saraakiil iyo maleeshiyaad waxaana ku dhaawacmay afar kale oo sargaal oo ku jiro murtadiinta howlgalkaasi lagu dilay waxay kale yihiin daadir bashiir oo ahaa sargaal korneella maxamed daadirey bashiir calow oo ahaa sargaal cali oo ka mid ahaa askartii murtadiinta ee goobta joogay sidoo kale howlgalkan waxaa ku dhaawacmay sargaal murtad ah oo lagu magacaabo korneel xuseen kadawa isla banaadir ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen fariisin maleeshiyaadka murtadiintu ay ku leeyihiin degmada kaxda ee magaalada muqdisho ugu dambeyntiina kulan u dhexeeyey bahda caafimaadka wilaayada islaamiga ee galgaduud ayaa kusoo gabagaboobay degmada ceelbowr ee wilaayadaas sida mar kale warbixintan uu ku haya marwaan maxamed صحيح الجسم كم يهنى بعافية وكم يغنى وليس لثروة الآمال إلا صحة المبنى صحيح الجسم كم يهنى بعافية وكم يغنى وليس لثروة الآمال إلا صحة المبنى سلامتنا أمانتنا
وقايتها بها نعنى
سنوليها رعايتنا
فما أغلى سلامتنا caafimaadku waa nimco aan la bixiyo waana tiirka ugu weyn ee nolol wanaagsan lagu helo islaamkuna aad buu u xoojiyey muhiimadda caafimaadka isagoo nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam uu ku dardaarmay in qofka muslimka ah uu ilaashado caafimaadka jirkiisa iyo naftiisa magaalada ceelbuur ee wilaayada islaamiga ah ee galgaduud ayaa lagu qabtay kulan caafimaad oo looga hadlayay xaaladda caafimaad ee deegaanada hoostaga magaalada iyo sidii bulshada loogu wacyigelin lahaa ilaalinta caafimaadkooda kulanka oo ay soo qabanqaabiyeen maamulka cisbitaalka guud ee ceelbuura ayaa waxaa goobjoog ka ahaa culimo bahda caafimaadka ee wilaayada nabadoonno iyo qeybaha kala duwan ee bulshada intii kulanka socday waxaa hadallo qiimo leh ka jeediyey dhowr qof oo ka tirsan qeybaha caafimaadka iyo bulshada mid ka mid ah aqoon-yahanada ka hadlaya kulanka ayaa diiradda saaray xiriirka ka dhexeeya caafimaadka iyo diinta islaamka isagoo xusay in nadaafadda iyo daryeelka jirka ay yihiin kuwo muhiim u ah bini'aadamka caafimaadka iyo xiriirka ka dhexeeya islaamka waxaad ogtihiin inuu yahay mid qoto dheer caafimaadka waa rukni ka mida arkaanulxayaa haddii aan caafimaad jirin xanuun ayaa la meeshaas qofku haddii uu xanuunsado waa daaweyn laakiin waxaa ka muhiimsan kowda hore in laga hortago tusaale ahaan haddii la yidhaahdo dahaarada waa qayb weyn oo caafimaadka ka mida qofku markuu daahir yaha asigii cuntadiisu ay tahay cunto caafimaad qabto daahira waxa waaye qofkaas markaas wuxuu ka fog yahay jaraasiimtii iyo bakteriyada iyo dhammaan waxyaabaadkii musabibaatulamraad ayuu ka fog yahay qofkaas marka waxaa muhiima inaan isu sheegno aan ku dadaalno goobaha caafimaadka ee dhakhtarkii joogo oo daawadii taallo oo qalabkii laysku baaraya yaallo in anuguna ka faa'iidaysanno sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay mid ka mid ah dhakhaatiirta magaalada ceelbuur ee goofarmashiyo ku leh magaalada kaasi oo si gaar ah uga hadlay sida ay bulshada ugu baahan yihiin adeeg tayo leh oo joogto ah anigoo ku hadlaya bahda caafimaadka ee degmada ceelbuur iyo nawaaxigeeda waxaan baahi weyn u qabnaa caafimaadka qaybihiisa ayaan baahi weyn u qabnaa waxaad ogtihiin degmada ceelbuur iyo hareeraheedaba inay ku yaaleen xarumo yaryar oo caafimaad saa darteed waxaa loo baahan yahay maaragtay in la helo cisbitaallo mid iyo labaiyo saddex iyo inka badan waxaan aad iyo aad maaragtay loogu baahan yahay bulshadu ceelbuur iyo hareeraheedaba inay ku dadaalaan waxyaabaha ay awoodi karaan oo ku tacalluqa caafimaadka khaasatan nadaafadda waana soo dhoweynaynaa cisbitaalka haddii la yidhaahdo caamka ah ee degmada ceelbuur nabadoon cabdiciid oo ka mid ah nabadoonnada magaalada ayaa soo dhoweeyey kulanka iyo martida ka timid magaalooyinka deriska ah isagoo sheegay in caafimaadku yahay tiirka koowaad ee nolol lagu hormariyo nabadoonku wuxuu bulshada ku booriyey inay la shaqeeyaan dhakhaatiirta iyo maamulka cisbitaalka si caafimaadka deegaanka loo xoojiyo dadka muslimiinta ah oo ka soo qayb galay maantay xafladan isbitaalka weyn ee degmada ceelbuur waxaan leeyahay anoo ka mid ah odayaasha magaalada ceelbuur waxaan soo dhoweynayaa qaababka loo dardaarmayo oo nuuc walbaba isugu jira waxaan leeyahay dadka deggan deegaamada ku xeeran magaalada ceelbuur oo isbitaalkan hoos yimaada oo soo gaari kara inay isbitaalka soo ajiibaan saasaan dardaarmaa dadka takhaatiirta oo rag iyo dumarba leh oo isbitaalka haaya na waxaan leeyahay gacmo furan qalbi furan soo dhoweyn wanaagsan waxaa sidoo kale hadal dhiirigelin la jeediyey maamulaha cisbitaalka guud ee magaalada xiindheere oo goobjoog ahaa kulanka kaasoo hoosta ka xariiqay muhiimadda iskaashiga u dhexeeya isbitaalada wilaayada iyo bulshada si loo kordhiyo adeegyada caafimaad iyo wacyigelinta caafimaadka bulshada bulshada reer ceelbuur waxaan leeyahay isbitaalka ka faa'iidaysta haddii aanan isbitaalka ka faa'iidaysan oonan uga faa'iidaysan arrimaha caafimaadka oonan ku dhiirigelin inaad imaataan oo isbitaalka aad imaataan oo dhakhtarka u imaataan ee aad idinkoo xanuunsan guryaha jiiftaan isbitaalka ma shaqay doono haddii ummaddu marka ka faa'iidaysato waxaa la dareemayaa isbitaalka baahida ka jirta uu u baahan yahay dhakhaatiirta in la soo kordhiyo mase uu u baahan yahay in la soo kordhiyo qalabkii isbitaalka uu ku shaqaynayey bahda caafimaadka ee isbitaalkana waxaan leeyahay inta ka dhiman soo dhammaystira insha allaahu weliba qaybaha muhiimka oo ugu horeeya soo dhammaystira ugu dambayntii waxaa hadalka soo xeray dhakhtarka guud ee cisbitaalka ceelbuura halkaasoo kulanku ka dhacay isagoo ka hadlay howlaha cisbitaalka bulshada u hayo dhibaatooyinka ay la kulmaan shaqaalaha caafimaadka iyo siday uga adeegaan bulshada inkastoo ay jiraan duruufo adaga wuxuu bulshada u jeediyey talooyin muhiim ah oo ku saabsan ilaalinta caafimaadka guud inta badan isbitaalka waayadan waa joognay bukaanada inta badan aragnana waxay isbitaalka yimaadaan ayagoo late stage maraya macnaha waxaa waaye si aad u xanuunsano waxaa waaye macnaha meesha ugu dambaysa waxaana bogaadinaynaa dadka bukaanada isbitaalka inay yimaadaan xilli hore baaritanna sameeyaan inta badan waxaa maqalnaa oo hebel soo jiifoo dhintay horta wixii ajala gooni waa fa idaa jaa ajalum laa yastaaqiruuna saacatan walaa yastaqdimuun laakiin qofka haddii usbaaro isla socdo waxaa waaye way ka wanaagsan tahay qofkii aan iska warhayn ee iska socdaa hoola ugu badanaata qabna waxaa wixii emergency ah waxaa waaye haddii tuurida ku dhacday haddii xanuuno kale jiraan sidoo kale umulisaa joogta waxaa waaye dumarka waxaa waaye foolanaya marka isbitaalka si guudba waxaa waaye baahi walba inaan dhammaystirnaan rajeynayna insha allah waan lidin dhan yahay marka soo dhawaada insha allah kulankan caafimaad wuxuu ahaa mid muhiim u ah bulshada ceelbuur iyo deegaanada ku xeeran isagoo xoojiyey fahamka ah in caafimaadku yahay hantida ugu weyn ee qofku leeyahay xiliyadan roobabka oo kale waxaa soo bata cudurro ay ka mid yihiin shubanka duumada iyo xanuunada neefmareenka taasoo sii kordhisa baahida loo qabo adeega caafimaad oo joogto ah waxayna taasi bulshada ku qasbaysaa inay si joogto ah u tagaan cisbitaalada una raacsadaan daawooyin caafimaad marka ay dareemaan xanuun oo aysan ku tiirsanaan daawooyin aan la hubin cisbitaaladu waa hoyga caafimaadka iyo badbaadada bulshada ilaalinta caafimaadka ma ah keliya waajib shakhsi ah balse waa waajib diini ah iyo mas-uuliyad guud oo qof walba laga doonayo aad buu u mahadsan yahay marwaan warbixintiisa waxay u dambeysay warkii fiidnimo oo idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus inta warkan mid la mid aan ku kulmi doonno hadduu alle idmo waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu